الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad ee min suurati albaqara waxaa allahu yidhi tabaaraka wa tacaala يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله وحول سبحانه yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow cani ilahillati bilihii ayaa ay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaa nebi allow hiya bilahaasi mawaaqiitu waa wakhtiyo linnaasi ay liajli xaajaati annaas loogu talagalay dadka danahooda darteed loo jideeyey iyo walxaji xajka walayse albiru samuhu ma ahaanin ama khayrku bian ta'tu lbuyuuta guryaha inaad kaga timaadaan min duhuurihaa dhabaradeeda xagga dambe guryaha inaad kaga timaadaan maaha wanaag walaakina albira ha yeeshee samafalka iyo khayrku waxa uu yahay man mid ayaa uu ahaaday kaasoo itaqaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooday wa'tu lbuyuuta guryihii kaga yimaada min abwaabihaa albaabadeeda kaga yimaada oo ag xagga albaabka kaga kaalaya oo wattaqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooda lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aad u liibaataan ifyo aakhiraba haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay arrin aada iyo aada muhiim u ah arrinka ugu horeeya waxa weeyi altaqwiimu biاlahila alqamariya wa towjiihuhum ilaa maa yanfacuhum fi اlas'ila wa tarki maa laa yacniihim xayثu ajaabahum can faa'idati اlahila wa xikmatiha laa can maraaxiliha wa huwa asluub اlxakiim macnaha ugu horeeye ee aayaddan ay tilmaantay waxa weeye marka u horeysa in lagu xisaabtamo oo lagu taariikhaysto oo la adeegsado bilaha waxa weeyaan qamariga ah alahilla alqamariya bilahaas hijriga ah ee qamariga ah waxa weeyaan in iyaga wax lagu taariikhaysto oo la adeegsado waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tawjiihiyey su-aasha tii anfacasa iyaga waayo waxay culimmadu yidhaahdeen yas'aluunaka can ilahilla iyagu waxay waraysteen waa maxay bishan marka hore iyadoo yar bilanaysa haddana siday kolbo usoo kobcasay usoo kordhaysa weynaanaysa haddana dib u nuqsaamaysa ilaa ay baaba'do yaraatoy waxa weeyaan dhammaato yacni maraaxisha intan leeg maxay bishu u maraysaa marka tii loogama jawaabin oo lama odhan sidaasay u yaraanaysaa haddana u weynaanaysaa haddana dib ay ugu noqonaysaa yaraantii lama odhan laakiin waxaa looga jawaabay xikmaddii bisha loo jideeyey iyo waxay faa'iido leedahay oo ah dee waxa weeyaan dadka danahoogii iyo xisaabahoodii iyo cibaadaadkoogii inay bilahan ku xidhan yihiin bilaha loo jeedaana waa kuwaa hijriga ee qamariga ah ee astaanta muuqata leh wakhti markay soo baxaan ay bishaan marka ay dhexdhexaadka yihiin marka ay dhammaanayaan waa wax amaaradooda iyo astaantooda ay caddahay ma aha kuwan miilaadiga ah ee waxa weeyaan gaaladu ay wax ku taariikhaysato ee waa kuwan hijriga ah ee muxaram ka bilaabmaya dulxijana ku dhammaanaya waxaa markaa loo sheegay wixii iyaga wax u tarayey oo ah xikmadda bilahan ilaahay u jideeyo u keenay inay tahay dee inay danahooga iyo cibaadaadkooda u adeegsadaan oo soonkiibaa inagaga xidhan xajkiibaa ku xidhan yacni arrimo fara badan zakadiibaa ku xidhan xilliga la bixinaayo dadka danahoogii kalaa ku xidhan marka ujeeddadii loo sharciyeeyey ayaa loo sheegay waxaana la yidhaha asluubka noocaasa usluub alxakiim in ruuxu waxaan faa'iido badan u lahayn hadduu weydiiyo qofka loo sheego waxa dantu ugu jirto waa asluub alxakiim marka waxaa lagu yidhi yas'aluunaka can alahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj faa'iidadeedii iyo xikmaddeedii baa loo sheegay iyo waxay u taraysay waxaa kaloo la tilmaamay xaqiiqatu lbiri samafalka iyo khayrka rasmiga xaqiiqadii waxa uu yahay oo ah walaysa albiru bian ta'tu lbuyuuta min duhuuriha walaakina albira man ittaqa yacni samaha iyo khayrku dee waa taqwada ee maaha guryaha xagga dambe inaad kaga timaadaanoo xagga dambe aad ka soo gashaan idinkoo moodaya arrintaa khayr waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa xurmatu libtidaaci biddiin xurmatu libtidaaci fi ddiin walow biniyatin ayiba waragbatin fi lkhayr yacni inay xaaraan tahay diinta in lagu soo kordhiyo waxaan ka mid ahayn iyadoo weliba loo niyoonayo in ilaahay loogu dhowaado oo lagu daacaysto oo imika yacni ityaanu lbuyuuti min alduhuur guryaha xagga dambe in lagaga yimaado dee maaha wax diintu ina amartay iyo wax khayra midna toona markaa waa loo diido waxaa la yidhi dee waxaasi samafal iyo wanaag ma aha ee guryaha albaabadooda uga yimaada imaamu lqurطubi fii tafsiiri hadihi اlaaya waxa uu ku yidhi fiihi bayaanu ana maa lam yushrichu اllahu qurbata walaa nadaba ilayhi laa yasiru qurbata yutaqarabu biha ilى اllah wاstashhada bxadiiثi abi israa'iil id nadara an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadila walaa yatakalam wayasuum faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam murhu falyatakalam walyastadila walyaqcud walyutima sawmah faabطla maa lam yakun qurbata wasaxaxa maa huwa qurbh imaamu lqurطubi tafsiirkiisa waxa uu ku tilmaamo uu yidhi aayaadkan waxa ku cad in ilaahay inoo caddeeyey wixii ilaahay aan u jidayn ee aan u sharciyayn inaanu noqonayn wax ilaahay loogu dhowaado laa yasiru qurba oo dee maadaama aan u jidayn guryaha xagga dambe in lagaga yimaadaa inay qurbo tahay qurbo noqon mayso xataa qofku hadduu doono inuu diin ka dhigto iyo daaco tusaale waxa uu soo qaatay imaamku xadiidkii abi israa'iil ninkii nadarka ku galay inuu cadeedda istaago oo aan u fadhiisan oo aan u hadhsan oo uu soomanaado waxa uu yidhi markaa nebigu sala allahu calayh wasalam ninkaa waxa uu ku yidhi murhu falyatakalam walyastadilla walyaqcud walyutima sawmah war ninkaa waxaad amartaan ha hadlo oo dee hadalku mubaax buu u yihi ha iska fadhiisto oo dee naftiisa sarajoog inuu ku ciqaabo ma aha ha iska hadhsado oo cadeed inuu isku cadaabo ma aha soonkiisana ha dhammaystiro waxa uu sheekhu yidhi fa abطala maa lam yakun qurba wasaxaxa maa huwa qurba nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaan qurbo ahayn iyo cibaado waa buriyo waa baabi'iyey oo ruuxu naftiisa inuu cadibo inuu cibaado ka dhigto cadeed taagnaado ma haddee wax ilaahay loogu dhowaado taa waa baabi'iyo wuxuu yidhi war iska fadhiisoo hadhso oo hadal wixii cibaado iyo qurbo ahaana wuu saxiixiyey oo dee wuxuu yidhi soonku isagu waa qurbe soonkaaga iska dhammaystir laakiin sarajoogan iyo hadhsi la'aantan iyo hadal la'aantan dee maaha qurbo iyo daaco wahaakada dee in la yidhaahdo guriga albaabka ka soo geli maayo xagga dambaan ka soo geli dee diin iyo qurbo ma aha sidaasaa loo diiday waxaa kaloo ku sugan fii hadihi alaayaat almru bitaqwa allah almufdiyati ilaa falaaxi alcabdi fi daarayn waxaa la isfaray ilaahay cabsidiisa cabsidaas oo ku dhaxalsiinaysa ama keensanaysa addoonku if iyo aakhiraba inuu ku liibaano haddaba hadihi alaayaat walaysa albiru bian taatu lbuyuuta min duhuuriha walaakina albira man ittaqa waatu lbuyuuta min abwaabiha sababu nuzuul bay lahayd oo waxay ahayd nimanka carbeed een quraysh ahayni marka ay soo xajaan ee xajka ay ka soo laabtaan waxay diin iyo qurbo alle loogu dhowaado ka dhigan jireen inaanay guryaha albaabka ka soo gelin ee xagga dambe ay ka soo galaan oo ama gidaarka xagga dambe ay ka dalooshadaan ama ay xaggaa uga soo dhacaan oo albaabka aanay ka soo gelin waa markay xajaan ee xajka ay ka soo noqdaan ayaa carab waxaan quraysh ahayni waxay ictiqaadsanaayeen in khayrkiiyo wanaaggu ku jiro guryaha xagga dambe inay ka soo galaan oo xagga hore aanay ka soo gelin laakiin quraysh iyagu guryaha markay xajka ka soo noqdaan guryahooda dee albaabka caadigay ka geli jireen nimanka ansaareedna waxay ka mid ahaayeen qabaa'ilkii quraysh qabaa'ilkii carbeed ee iyagu guryaha aan xagga hore ka soo geli jirin markay xajka ka yimaadaane xagga dhabarka kaga iman jiray ayay ansaari ka mid ahayd marka nimankii ansaareed rag ka mid ah ayaa xajkii iyagoo ka soo noqday guryihii albaabkii caadiga ahaa ka galoon xaggii dambe kaga iman markaasaa ansaari ay karaahiyeysato arrintaa ku inkireen markaasaa aayaadkani soo degeen walaysa albiru bian ta'tuu lbuyuuta min duhuuriha walaakina albira man ittaqaa marka alla waxa uu caddeeyey guryaha dhabarkan lagaga imanayaa inaanay khayr ahayn saxdu ay tahay guriga albaabkiisii in looga yimaadoo laga soo galo taasaa aayaadkani marka ay caddeeyeen alla waxa uhi yas'aluunaka can ilahillati qul hiya mawaaqiitu linnaas waxay culimmadu yidhaahdeen qur-aanka yas'aluunakada ku soo aroortay faraha badan ee nebiga lagu su-aalayo yacni had iyo jeer waxa ku xigta qul yas'aluunaka can ilahillati qul waxaad ku taha nebi allow yسألونka عن الأنفاaل qل الأنفاaل يسألونka عن الخمر والمyسر qل فيهma إثم كبير qل baa ku badan oo ka dambaysa ilaa aayadiina soo martay mooyaane o alla yihi وإda سألka عibaadيi عaنii faإنii قريب أجiiب daعوaة الdاaعي إda daعاan waxay culimmadu yidhaahdeen ducadaas waxa qushii looga reebay ee loo odhan waayo وإda سألka عibaadيi عaنii faqل sida aayaadka kale su-aashu ay ku jirto si dadka loo dareensiiyo ducadu inay tahay mubaashira mid si toosa addoonka iyo alla ugu dhaxaysoon cidi u dhexay oo addoonku si toosa inuu ilaahay ula xidhiidhayo isagoon cidna usii maray laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa waliyun saalix wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waayo ducadii waa cibaado cibaadaduna addoonka iyo allay u dhaxaysaa cidi uma dhaxayso alla waxa u uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can ilahillati bilihi ayay ku su'aalayaan qul waxaad ku tidhaahdaa hiya bilahani mawaaqiitu wakhtiyaal weeyi iyo xilliyo linnaasi ay lixaajaati innaas loogu talagalay dadka danahooga iyo walxaji xajka yacni waa xilliyo iyo wakhtiyaal loogu talagalay dee dadku danahooga iyo muraadadoodana inay ku wakhtiyaystaan oy ku muddaystaan cibaadaadkii xajku uu ka mid ahaa ee soomku ka mid ahaa ee sakadu ka mid ahayd ee acmaasha kale ka mid ahaydna dee in lagu ogaado oo lagu xiliyaysto lagu muddaysto alla waxau ihi walaysa albiru samafalku ma ahaanin bian ta'tuu lbuyuuta guryaha inaad kaga timaadaan min duhuurihaa dhabaradeeda xagga dambe inaad guryaha ka soo gashaan ma aha wanaag walaakina albira ha yeeshee samafalku man itaqaa weeye laysa albiru laysa albira bian tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqrib waatiina soo martay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqrib walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhir ashaahid walaakina albira man aamana halkaa wujuuhdii ku bannaanayd unbaa walaakina albiradana ku bannaan halkaa waxaynu soo marray walaakina albira biru man aamana in la yidhaahdo oo masterkaa loo soo qadaro iyo in la yidhaahdo walaakina albira ay albaara man aamana iyo in la yidhahdo walaakina albira ay dalbiri ka samafalka u saaxiibkii man aamana tanna waa sidii uun marka waxaad odhanaysaa walaakina albira ha yeeshee samafalka iyo khayrku man mid weeyi markaad sidaa tidhaahdo biriga laftiisii waxaad ka dhigtay qofkii mutaqiga ah ee ka cabsoonayey ilaahay taasi waa mubaalaga in qofka daatadiisiiba laga dhiga nafsulbiri inuu isagu yahay khayrka laftiisii haddii la yidhaho walaakina albira biru manna dee samafalku waa kan ilaahay ka cabsooday samafalkiisa haddii la yidhaho walaakina albira ayilbaarana waa kii baariga ahaa ee samafalay man weeyi walaakina dalbirina waa saaxib albiri man walaakina albira ha yeeshee samafalka iyo khayrku man itaqaa ka ilaahay ka cabsooday weeye ama biru man mid samafalkii weeyi kaasoo itaqaa ilaahay ka cabsooday huwa manku waatulbuyuuta guryihii kaga kaalaya min abwaabihaa albaabadeeda kaga kaalaya oo xagga albaabka ka soo gala waxba dhabarka ha kaga imanina oo wattaqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooda lacallakum tuflixuuna ay likay tuflixuu si a u liibaantaan alla waxa uhi waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu اlmuctadiin allah waxau uhi waqaatiluu dagaalama fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa waxaad kula dagaalantaan aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya oo walaa tactaduu ha ku xadgudbina waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba waqtuluuhum laaya oo dila gaaladii xayu taqiftumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan oo waakhrijuuhum ka saara min xayu akhrajuukum mee alla meeshay idinka saaraanna ka saara waalfitnatu fitnadu waa gaalnimada iyo kufriga eh ashaddu iyadaa ka daran min alqatli dilka fitnada oo gaalnimada iyo shirkaga ihi iyadaa dilka ka daran walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina gaalada cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa macnaha dhexdiisa ha kula dagaalamina xuduudda xaramka xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinkula dagaalamaan iyagu fiihi xaramka dhexdiisa fain qaataluukum dee hadday idinkula dagaalamaan xaramkii faqtuluuhum idinkuna laaya ilain markaa waa abaalmarin waafaqsan waxay sameeyeenoo waa jazaan wifaaqane alla waxau ihi kadalik ay milu dalika aljaza abaalmarintaas oo kale weeyi jazaau lkaafiriina kuwa gaalada abaalmarintoodu sidaas oo kale ayay ahaatay gaalada abaalmarintoodu oo hadday idinkula dagaalamaan dee inaad kula dagaalantaan idinkuna oo ku dishaan alla waxau ihi fain intahaw haddaba hadday ka reebtoomaan oo gaalnimadooda ka hadhaan fa ina allaha alle gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan waqaatiluuhum la dagaalamoo la dirira gaalada xataa laa takuuna ilaa aanay ahaanin oo aanay jirayn fitnatun fitno kaanad waa taamo oo marfuucun bay ku kaaftoomasaao mansuub way ka maarantay marka waa taammaa la ydhaha xataa laa takuuna fitna ee xataa laa tuujada fitna ilaa intaan fitna aanay jirayn een la helayna ay dhammaanayso la diriroo la dagaalama oo wayakuuna diinu diinkuna uu ka ahaanayo lilaahi ay khaalisan lilah mid alla u badhax tiran oo wax kale aan lagu badhaxin alla waxau ihi fain intahow hadday ka hadhaan gaalnimada iyo kufriga gaaladu falaa cudwaana xadgudub iyo dil iyo dagaal ma ahaanin markaa ilaa cala aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ee iyagu dembigoodii daa'imeen ka soo hadhin kuwaa mooyaane dee cid kale xadgudub iyo waxa weeyaan dagaal ma ahanin korkooda haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku caddeeyey bacdu axkaami alqitaali fii sabiili illaah ilaahay dartii in loo dagaalamo loo diriro axkaamta ay leedahay wax ka mid ah waayo dagaalku maaha qoriga qaadoo dhaqaaquun ama seefta qaadoo dhaqaaq sida ay salaada iyo soomka iyo cibaadaadka iyo xajka iyo cumraduba ay shuruud iyo nidaam iyo dawaabid u leeyihiin ay ku ansaxaan haddii kale aanay ansaxayn haddii la waayo ayaa jihaadkuna uu leeyahay shuruud iyo dawaabid waana ta maanta caalamulislaami fasaadka faraha badan ee ku faafay waxa magaca jihaadka lagu sheegaya waxa sabab u ah dee shuruuddii iyo dawaabiddii loo dhigay ayaan loo eegeyn marka waxyaabo ka mid ah ayaa halkan ilaahay ku tilmaamay waxaa kaloo aayaadkan ku jira xurmat lictidaai fi lqitaal gaalo marka lala dagaalamayo inay xaaraan tahay iyaga laftoodii in lagu xadgudbo soomaalidu maxay odhan jirtay gaalka diloo gartiisa si macnaha gaalka laftiisa adoo dilaya oo la dagaalamaya ayaa dagaalkii gaalku qawaaniin iyo nidaamba islaamku u dhigay maha waxaa doonta samee iyo sidaa doonta yeel maxaa ka mid a xadgudubka gaalada dee qatlu nisaa wasibyaan washuyuukh waruhbaan dumarkooda caruurtooda maatadooda kuwooda cubaadda ee kaniisadahooga iska joogeen dagaalamayn kuwaa in la laayaa dee waa xadgudub waxaa la laynayaa kuwa kula dagaalamaya xarbiyiinta ah kuwaasaa lagu amray in la dilo laakiin dumarkii aan dagaalba ku jirin caruurtii iyo maatadii waa gaalo inaad u layso dee waa xaaraan iyo xadgudub sidaa darteed baa iyadoo gaalada dagaalkoodii laga hadlayo haddana alla wuxuu yidhi walaa tactaduu ha ku xadgudbina idan islaamku xadgudubka gaal in lagu xadgudbo hadduu reebay maxaad umalaynaysaa muslim in lagu xadgudbana dee hadalkiisa badaa maanta yani waxa weeyaan dadka dee nimanka khawaarijta ah magacay doonaan ha sheegtaan ee caalamulislaami fasahaadiyey ee magaca jihaadka dadka ku gumaadaya gaal iska dhaaf muslimiintii ayaa waxa weeyaan waxay u laynayaan si foolxumaa oo xataa gaalka in loo dila aanay bannaanayn waayo waidaa qataltum fa axsinu lqitla waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa nabigu sal allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi wax walba ilaahay wuxuu ku qoro ku faral yeelay in loo samafalo la wanaajiyo marka xataa markaad dilaysaan fa axsinu lqitla qaabkaad wax u dilaysaan hagaajiyo qurxiya dilka islaamku waa dil gobannimo iyo sharafi ku dheehan tahay maaha dil iska qardajeexo sidaa doonto ugu dhufo oo ka dhaqaaqa waidaa dabaxtum fa axsinu dibx markaad gowracasaanna qaabkaad u gowracaysaan hagaajiya oo neefkii xataa dee mididii intaad soo afayso oo si fiican aad usoo diyaargarayso adoon weliba tusin inaad aayar waxa weeyaan si raaxa leh aad u mariso inaad ku silciso maaha nafta waxaa aayaadkan markaa ku jira ictidaaga qitaalku inuu xaaraan yaho unu bannaanayn waxaa kaloo ku sugan aayaadkan xurmat lqitaali fi lxaram ilaa an yuqaatiluu fiih inay xaaraan tahay xaramka yacni meesha xurmada le oo masjidulxaraamka ah iyo xataa xilliga xurmada le sida inoo iman doonto bilaha ashhurulxurumka ah dee halkaa in lagu dagaalamo wakhtigaa ama goobtaasi inay muxaram taha laynoo tilmaamay ilaa iyagu inay ku dagaalamaan oy ku diriraan mooyaane oo alle wuxuu yihi walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiih ashhurulxurumkuna waa inoo iman doonaan laakiin hadday ku dagaalamaan xaramkii dee waa lagula dagaalamaya oo la dayn maayo waayo dee waa jazaan wifaaqan mar hadday dagaal soo qaadeen laga dayn maayo laakiin lagu bilaabi maayo xaramku dee xuquuq iyo xurmo gaara ayuu leeyihi waxaa aayaadkan ku jira oo ka mid ah alislaamu yajubu maa qablah islaamku wax alle wixii ka horreeyey wuu tirtiraya wuu baabi'inaya oo ruuxu hadduu markuu islaamo gaalnimo iyo kufri wuxuu soo galay oo dhan dee shalay dhalay buu ka noqonaya ka yowmi waladatu ummu islaamkaa ka maydhaya oo ka masaxaya waxaa laga qaadanayaa fain intahaw fa ina allaha gafuurun raxiim hadday ka hadhaan kufrigooda ilaahay waa hafuurun raxiim aayaadkan waxaa kaloo ku jira wujuubu ljihaadi wa baqaahu ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu intay ka soo dhowaanayso faralnimada iyo waajibnimada jihaadku inuu baaqi yaho marna aanu baaba'ay oo gaaladu siday doonaan ha ugu dadaalaan diinta inay ka tirtiraan jihaadku waa baaqi waxaa laga qaadanayaa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu lilaah la diriroo la dagaalama ilaa inta fitno iyo gaalnimo la waayayo oo diinta alla ay u badhax tirmayso marka in alla inta kufri uu taagan yahay jihaadkii waa taagan yaho waa qaa'im laakiin dee jihaadkii istidaaciyi awood buu ku xidhan yahay oo marna waa la awoodayaa oo shuruuddii iyo dawaabidii iyo kartidii waa suurtagal oo markaa waxa weyan waa lala jihaadayaa marna lama lama awoodo oo waa ducafo ayay dadkii yihiin laakiin waa loo diyaargaroobaya marka muslimiintu mar walba mu'minku laabta jihaad buu ka ogyahay laakiin waa maruu jihaadayo iyo maraanu awooday inuu u diyaargaroobayo haddii kale yani waxa weyaan iimaankiisa nuqsaan baa ku jirta man maata walam yazu walam yuxadi nafsahu bilazw maata calaa shucbati min anifaaq yani waxa weeyaan qofka aan duulin en jihaadin naftiisana aan jihaad ugu sheekayneen ugu waramin ee sidaa ku dhinta qayb nifaaqnimo uu ku dhinta macnaheedu waxa weeye yani ruuxa muminkii haddaanu jihaadkii ku jirinna niyadda iyo laabta jihaad buu ka ogyahy waay isaga iyo gaalo de waa colo waa cadow acdaabay isu yihiin laakiin qodobka muhiimkii waxa weeye dee mataa yujaahad man yujaahad wa mataa wa fima goormaa la jihaadayaa yaa lala jihaadayaa maxaa lagu jihaadayaa taasaa muhim ah goorta la jihaadayaa waa goor awoodiya itaa laleeyahay maaha qariska yani waxa weya jar inuu qofku iska tuuro oo intuu qof dilo mi-aad min almuslimiin loogu aaro boqolaal iyo kumaanku wadamo dhan la dumiyo kaasi jihaad ma aha itaaliya awood horta waa in loo leeyahay cidda lala jihaadaya dee waa gaalada maaha muslimiinta maanta jihaadkiiba muslimiintu kusoo noqday soo maaha waxaad arkaysaa un muslim muslim la jihaadaya dee waxaasi jihaad maayo waa fasaad jihaad waxaa la yidhaha ka gaalada gaalnimadoodu caddahay aan caad saarayn ee ilaaha iyo rasuulkiisa beeniyey ee weliba dagaalka inagula jira inala dagaalamaya kaa in lala dagaalamo ayaa islaamku jihaad u yaqaana laakiin jihaad uma yaqaano muslim in lagu jihaado gaalada laftoodii waxaynu ku qaydnay kuwa muxaarimiinta inala diriraya oo gaalkii musta'manka ahaa ee maganta ahaa ee ammaanka la siiyey fiisuu kusoo galay fiisuhu ammaan wey ma nin kula dagaalamaya ayaad fiiso siinaysa marka qofkii gaalka ahaa ee islaamka wadankiisa maganta ku ahaa ee ammaanka la siiyey fiisaha la siiyey waa musta'man baa la ydhaha waa xaaraan dhiiggiisa iyo maalkiisa in loo dhawaado mucaahadkii ballanta la galay muslimiinta waa xaaraan ballantaa in la buriyo kii dimiga ahaa ee ahlulkitaabka ahaa yahuudi iyo nasraani laakiin xukumka islaamka ku hoos noolaa ee jizyada bixinayey in lagu xadgudbo dhiiggiisa iyo maalkiisa waa xaaraan marka calaa kullin dee gaalada laftoodii baa qaybsan gaalow gaal ma tahay un ma aha oo halkaad ka soo gaadhaba dil waayo nusuusta iyo shareecadu iyo aayaadka iyo axaadiisu iyagaa isfasiraya oo isqeexaya oo waqtuluuhum xayu aqiftumuuhum waa kuwii dilkoodu inoo banaanaade maaha gaal kasta waa kii muxaaribka ahaa ee laynoo baneeyey inaynu dilo kaa weeyaan halkaad ka gaadhaba mashruuciyat lqitaal waxay soo martay maraaxil dhowr ah jihaadka sharciyeyntiisu markii ugu horreysay mamnuuc buu ahaa islaamka awalkiisii hore in la jihaadaa oo waxaa la amray kufu aydiyakum wa aqiimu salaa salaada oogow gacmihiina laabta dee wakhtigii maka nebi maxamed iyo asxaabtiisa jihaad lama amrin waayo dee awoodiyo itaalba umay lahayn waxay marayeen marxaladda kufu aydiyakum wa aqiimu salaa gacmihiina laabto salaada tukada waxaa ku xigtay markii ay madiine yimaadeen ee ay goob waxa weeyaan caasimad islaam iyo awood iyo cudud iyo ciidanba ay heleen waa loo ogolaaday oo waxa weeye marxalat lidni bilqitaal waa markii loo fasaxay inay dagaalamaan oo ay diriraan oo allah waxa uu yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo fasaxay kuwii waxa weeyaan lala dirirayey ee lagula dagaalamayay dulmi dartii waa muminiintii ahlulislaamkiie waxaa loo idmay inay iyaguna diriraan oo dagaalamaan oo istaafacaan ilahayna waa u hilinaya marxaladda saddexaad waxay ahayd almru biqitaali man yuqaatiluhum inay la diriraan uun cidda la dagaalamaysa cidda kale aanay u dhowaan waqaatilu ladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaya un la dagaalama marxaladda afraad waxay ahayd qitaalu ladiina yaluunahum min alkufaar gaalada kuwa soo xiga iyaga inay la diriraan oo kuwa ka fog aanay doonan ya ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda waxaa la yidhi waxaad la dirirtaan oo la dagaalantaan gaalada gaalada idinsoo xigta kuwa idinsoo xigee kufaarta ah kuwaa la dirir oo la dagaalama ayaa lagu yidhi hana ka helaan dhexdiinna yacni adayg iyo hilda oo gaal haw dabcina oo haw jixinjixina marxaladdii u dambeysay waxay ahayd qitaalu lmushrikiina kaafatan gaal meeshii lagu arkaba in lagu dilo lagula dagaalamo kuwa muxaaribiinta ah waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa yacni mushrikiinta dhammaantood la dagaalamoo la dirira siday iyaguba dhammaantood idinla dagaalamayaan ee idinla dirirayaan aayadda waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu culimada qaar waxay ku fasireen inay ahayd fii bidaayati اlamr bilowgii hore oo jihaadka markii ugu horreysay waxaa lays amray uun qitaalu man yuqaatil cidda la dagaalamaysa inay la dagaalamaan waqaatiluu fii sabiili اllah aladiina yuqaatiluunakum waxaa lagu qayday uun macnaha kuwa idinla dagaalamayo un la dagaalama kuwa kale faraha ka qaada taa waa lagu fasiray dabeed waxaa lagu nasakhay aayadda ka dambaysa oo ah waqtuluuhum xayu taqiftumuuhum waakhrijuuhum min xayu akhrajuukum ama markaad dagaal ha idinkula jiraan ama yaanay idinkula jirine mar haddaan ballan iyo cahdi idiin dhexayn xarbiyiinna ay yihiin oo dagaal dhexdiinna uu yaallo markaa xaaladda ayuu dagaal soconba eh meel walba kula dagaalamaa la yidhi markaa taasaa nasakhday culimada qaarkoodna waxay dhn waxaa lagu nasakhay aayaddii suuratu tawba faida nsalakha alashhuru lxurumu faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum ama aayaddii kale ahayd waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen oo imaamu shinqiidina adwaalbayaanka uu ku rajaxay aayaddu inaanay mansuuq ahayn ee muxkam ay tahay waqaatilu ladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu oo wuxuu yidhi imaamu shinqiidi waxaa looga jeedaa aladiina yuqaatiluunakum waxaa looga jeedaa aladiina min shanihim alqitaal kuwa arrinkooda uu yahay inay dagaal idinkula jiraan walow ficlan xaaladda ayuu dagaal soconin boo dagaalba yaanay xaaladdaa idinkula jirinoo dagaal markaa mid qaaimoo taagan yuu noqon laakiin kuwa arrinkoodu yahay inay idinla dagaalamayaan oo dagaal idiin xidhan yaho wax kale ballan kale aanay idinka dhaxayn walow ficlan xaaladdaa dagaalyuu soconinbae kuwaa la dagaalama marka imaamu shinqiidi macnahaasuu rajaxay in loo jeedo aladiina min shanihim alqitaal marka maxaa ka baxaya dee kuwii aan arrinkoodu dagaal ahayn ee xaaladoodu iyo awooddoodu dagaalba aanay ahayn sida caruurtii dumarkii dadkii waayeelka ahaa kuwii ruhbaanta ahaayee sawmacadooda ama kanaa'iskooda isaga jiray ayaa ka baxaya nabiguna sal اllahu alayhi wasalam taa waa caddeeyey oo xadiidkii sunna abu daawuud ku sugnaa min xadiidi anas nebigu markuu ciidanka mujaahidiinta dirayo waxa uu ku odhan jiray inطaliquu bismi اllaah wa biاllaah wa calaa millati rasuuli اllah walaa taqtuluu shaykhan faaniyan walaa طiflan walaa sagiiran walaa mra'a waxaad ku dhaqaaqdaan magaca ilaahay idinkoo kaalmaysanayo miladii rasuulka ku sugan sala allahu calayhi wasalam nin odayoo da-a ha dilina ilmo yar oo waxa weeyaan curdin oo sagiira ha dilina haweeney ha dilina yacni talooyinkaasuu nebigu siin jiray asxaabtu markay jihaadka u baxayaan maanta waxa jihaadka lagu sheegana waa idinka arkay ee fasaadka ama ha jihaade wax allo wuxuu kala saarayo maatadii dumarkii waayeelkii wax walba intay qarax iyo balaayo isku soo xidhaan ayay baabi'inayaan ummadda marka waxaasi dee waa fasaad ee jihaad ma aha alla waxa uhi waqaatiluu dagaalama fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisiiyo wadadiisa ku dagaalama oo aladiina kuwiina la dagaalama marka jihaadku waa fii sabiili اllah ma aha fii sabiili shayطaan ma aha waxa weeyaan dee ujeedooyin kale ma aha kursi iyo siyaasad in lagu dagaalamo dagaalka jihaadka loo yaqaanaa waa ka kelmadda alle lagu koryeelayo kaasaa jihaada maanta qaar fara badan oo dagaalamaya waxay ku dagaalamayaan iyagoo jihaad ku sheegaya kursiga iyo waxa weeyaan madaxtinimada ku gaadh oo xukunkaa la ysku xukumo macnahoodu waxay uga jeedaan annaku aanu idin xukunno hadda ku muslima hadduu fadhiistuu dadka xukumayo uguma dhamma uma noqonayso waayo dee waa kursi doon waa isku xukumo anu aan idinku xukumo laakiin qof kale ayuu kugu xukumi xataa hadday helaanna sharci kuma xukumayaan oo dee waa la ogyahay meelaha ay gacanta u gashayba waxa weeyaan sharaa'icdii islaamka iyo xaalkoodu siduu yahay alla waxa uhi waqaatiluu dagaalama fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa ku dagaalama alla dartii aladiina kuwiina ilaahay wadadiisa kula dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamayey waxaad alla jidkiisa iyo alla dartii kula dirirtaan kuwa idinla dagaalamaya oo walaa tactaduu ha xadgudbina xadgudubkii waxaa ka mid ah dilkii foosha xumaa yacni qofkii in la googooyo oo waaxwaaxiyo waslad waslad loo jaro waa ictidaa oo nebigu waxa u yihi walaa tumailuu yacni ruuxa ha tamhiil iyo suura xumayn iyo waaxwaax in loo gooyo sidaa ha u dilina waa xaaraan gaal iyo islaam walaa tactaduu in la gubaa ka mid ah in meydkii la jiidjiido waxyaabaha noocaasi waa tamhiil iyo waxa weeyaan ictidaa walaa tactaduu ha xadgudbina waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba waqtuluuhum dila oo laaya gaalada xayu taqiftumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanee kula kulantaanba dila wa akhrijuuhum ka saara min xayu akhrajuukum meeshay idinka saaraanba ka saara marka waxa weeye dee waa kuwa dagaalku idin xidhan yihi oo idin dhexeeyo een ballanay idinka dhexayn in laysnabadgeliyo ila haddii la heshiiyo in ballanta muslimkuu ka baxa waa xaaraan alla waxa uhi walfitnatu fitnadoo gaalnimadiihi ashadu iyadaa ka daran min alqatli dilka fitnada oo gaalnimada ah ayaa dilkiiyo dagaalka ka daran walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada le agtiisa ha kula dagaalamina macnaha xaramka dhexdiisa xataa yuqaatiluukum ilaa idinkula dagaalamaan fiihi xaramka dhexdiisa fain qaataluukum xaramkii dhexdiisa hadday idinkula dagaalamaan faqtuluuhum idinkuna laayo oo dila kadalika jazaau lkaafiriin kadalika sidaasoo kale abaalmarintaasoo kale ay mila dalika aljaza ayaa jazaau lkaafiriina gaalada abaalmarinteedu ahaatay sidaasoo kale ayaa gaalada loo abaalmarinayaa alla waxa uhi fain intahow haddii ay ka reebtoomaan gaaladu gaalnimadooda fa ina allaha alle gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna ilaa aanay ka jirayn fitnatun fitno ilaa fitno aanay ka jirayn oo gaalnimo ay ka baaba'ayso ka dhammaanayso la dagaalama oo wayakuuna diinu diinkuna uu ka ahaanayo daacada iyo cibaadadu lilaah mid alla u badhax tiran haayada waxaa laga dhigay lagula dagaalamayo ilaa inta gaalnimo ay ka baaba'aysee la waayayo ee diinta iyo aacadu rabbi ay u barax tirmayso in alla inta ka horaysa dagaal iyo jihaad baa idiin xidhan laakiin saynu hore usoo sheegnay mar walba maaha inuu jihaadku socdo oo waxa weeyaan dee gacanta la yskula jire dee xaaladii awood laleeyahayna dee waa la dagaalamaya xaaladda aan awood lalahaynna muslimiinta waxa weeyaan dee jar laga tuuri maayo la lugoyn maayo la baabi'in maaye waa la diyaargaraynaya maadiyan wa macnawiyan diin ahaan iyo dunya ahaanba alla waxa uhi fain intaw haddaba hadday gaaladu gaalnimadoodaa ka hadhaan oo ka reebtoomaan falaa cudwaana xadgudub ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina kuwa daalimiinta ee dulmiga falay dushooda mooye cid kale xadgudub dushooda ma ahaanin oo macnaha dee lala dagaalami maayo mar hadday soo noqdeen kuwa gaalnimadii ku hadhay kuwaas ayuunbaa korkooda dagaal iyo xadgudubba ahaaday alla waxa uu ihi ashahru lxaraamu bishahri lxaraami wاlxurumaatu qisaas faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha maca اlmuttaqiin saynu hore usoo sheegnay waxyaabaha xurumaadkae xurmada lihi zamaanna way noqdaan makaanna way noqdaan waxaa xurmada le la xurmaynaya makaan way noqdaan oo dee xaramkii maka iyo kacbadii waa makaan xurmo leh zamaankana xurmada wuu yeeshaa oo dee waxa weeyaan ashhuru lxurum waa bilo xurmo ilaahay siiyey xaaraan tahay dhexdooda in la dagaalamo waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab afartaa bilood ayaa la yidhaha ashhuru lxurum bilaha xurmada leh ee la xaaraantinimeeyey dhexdooda dagaal inuu dhaco marka aayaadkani waxay ka warramayaan sida makaankii xurmada lahaaba aanay u bannaanayn in lagu dagaalamaa ilaa laynagula dagaalamo ayaan wakhtigii xurmada lahaana in la dagaalamaa aanay u bannaanayn ilaa in laynagula dagaalamo mooyaane oo macnaha wakhtigii xurmada lahaa ee ashhurulxurumkii dagaal waa mamnuuc haddayse inala dagaalamaan waynu la dagaalamaynaa oo iyagaa xurmadii jabiyey marka waxaa lagu abaal marinayaa iyagana in waxa weeyaan abaalkooda la mariyo oo la yska celiyo alla waxa u ihi ashahruaraamu ay intihaaku shahri alxaraami bisha xurmada leh xurmadeeda in meel lagaga dhacaa xaasilun waxa uu ku dhacaya oo ku xasilayaa bishahri alxaraami ay biintihaaki shahri alxaraam bishii xurmada lahayd in la jabiyo oo xurmadeedii meel lagaga dhaco macnaha bil xurmo leh xurmadeedii in la jabiyaa wuxuu ku dhacayaa uun dee bishii xurmada lahayd xurmadeedii in la jabiyo oo macnaha waxa weeyaan jazaan wifaaqan oo dee gaaladii hadday bishii xurmada lahayd xurmadeedii jabiyaan muslimiintiina way jabinayaanoo way iska celinayaan laakiin ku bilaabi maayaan macnuhu wey alla waxau ihi walxurumaatu qisaasun waintihaaku lxurumaat waxyaabihii xurmada lahaa ee xurumaadka ahaa jebintooda la jebinayo xurmadoodii ee meel lagaga dhacayaana qisaasun waa la ysu qisaasayaa oo dee waa la kala goosanayaa ama waa la ysku bedayaa oo macnuhu waxa weeye qisaastu waa musaawaad iyo si sinaana in loo kala goosto eh wixii xurmo lahaa dee ciddii ku xadgudubtay intay ku xadgudubtay in leeg ayaa iyagana lagu xadgudbayaa oo xaramkii hadday ku dagaalamaan dee waa lagula dagaalamaya bishii xurmada lahayd hadday dagaalamaan dee waa lala dagaalamaya marka wal xurumaatu qisaas waa la kala goosanayaa si siman weeyaan alla waxau idhi haddaba faman ictadaa ku kastoo xadgudbo calaykum korkiina ku xadgudba factaduu ku xadgudba calayhi isagana ku xadgudba bimili maa kii mid lamid ah kaas oo ictadaa uu idinku xadgudba calaykum korkiina yacnii ku kastoo idinku xadgudba xadgudubkuu idinku sameeyey mid la siman ku sameeya weeyi waataquu llah ilaahayna ka cabsooda oo waclamuu ogaada ana allaha in alleh maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada uu la jiro oo iyaga uu gargaarayo waanfiquu bixiya fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka xoolihiina ku bixiya iyo wax alla wixii ilaahay dartii iyo diintiisa lagu koryeelayo ee lagu daryeelayo oo walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiinna ila tahluka halaag gacmihiinna ha ku tuurina oo wa axsinuu samafala waayo ina allaha alleh yuxibu waxa uu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala hadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuubu ixtiraami alashhuri alxurum wa saa'iri alxurumaat bilihii xurmada lahaa ee dulqacde iyo dulxijo iyo muxaram iyo rajab in la xurmeeyo oo dhexdooda dagaal aan la ridin waxyaabihii kale xurmada lahaana dee in la xurmeeyo sida xaramkii iyo maka oo kale waxaa markaa aayaddan ka cad baqaau xurmati اlashhuri اlxurum wa cadamu naskhiha ilaan culimmada qaar baa yidhi xurmadii ashhurulxurumka waa la nasakhay oo waa la yska dagaalami karaa laakiin sida xoogga badanee raajixii waxa weeye bilihii xurmada lahaa xurmadoodii waa baaqi ilaa qiyaami saaca oo lama nasakhin waa muxkam haddii se ay gaaladu jebiyaan xurmadaas unbaa la jebinaya oo la iska celinaya waxaa kaloo ku sugan aayaadkan mashruuciyat lmuqaasa walmujaaza bilmili fi lashhuri اlxurum inay tahay arrin mashruuc oo la jideeyey bilihii xurmada lahaa hadday gaaladii xadgudbaan in lagu abaalmariyo laga qisaas qaato oo intay ina yeeleen in leeg la yeelo iyadoon la xadgudbayn oon intaa la dhaafay waxaa kaloo ku sugan ana tarka alinfaaqi fii sabiili اllaahi yu-addii ila alhalaka in haddii laga tago ilaahay dartii in wax loo bixiyo inay keensanayso taasi ina dhaxal siinayso in halaag iyo hoog lagu dhaco waanfiquu fii sabiili اllah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waanfiquu fii sabiili اllaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka asbaab bay lahayd oo waxaa ka mid ah asbaabta sababta imaamu bukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidka uu xudayfa warinayo waxa uu yidhi naزlat fi nafaqa fii sabiili اllah aayaadkani waxay ku soo degeen in ilaahay dartiiyo jihaadka wax lagu bixiyo oo macnaha walaa tulquu biaydiikum ila tahluka halaagu waxa weeyi in jidkii iyo ilaahay iyo jihaadkii wax lagu bixin waayo ayaa halaagii ka dhalanaya waxaa kaloo sunanta ku sugan xadiidu abi ayuub alansaari saxaabigaas wuxuu ahaa waxa weeyaan ciidankii loo diray wakhtigii mucaawiye ciidankii loo diray waxa weeyaan ruum xuduudda waxa weeyaan qustantiniya halkaa loo diray ee jihaadka ugu baxay ayaa abu ayuub alansaari uu la socday marka ciidankaasi marka halkaa ay tegeen iyagoo nimankaa la dagaalamaya gaalada ah magaalada qustantiniya agteeda halkaa iyagoo jooga ayaa nin ka mida muslimiintii iyadoo colkii gaala iyo muslimiintii lays hor taagan yahay ayaa nin muslimiintii ka mid ah seeftiisii intuu qaatuu orday gaaladii bartanka isugu tuuroo dagaal waxa weeyaan birta ka asloo qoorta ka guray markaasaa muslimiintii waxay yidhaahdeen alqaa binafsihi ila tahluka walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ninkani naftiisii waa halaagay abu ayuub alansaari baa soo kacoo yidhi ayuha annaas inakum tu'awiluuna hadihi alaayati calaa gayri wajhiha wahiya naزlat fiina macshara alansaar wuxuu yidhi war niman yahow aayaddan waxaad ku fasiraysaan waxaan macnaheedii ay ku soo degtay aan ahayn wuxuu yidhi annaku haddaanu ansaarnahay abu ayuub aayaddani annakay nagu soo degtay oo waxa u yihi markii islaamku uu guulaystay ee ansaartiisii farabadatay ee gaaladii laga guulaystay ayaa haddaanu ansaarnahay waxaanu hoos isugu nidhi wax badan baa inaga dayacmay oo baylah badan baa inoo taalla xoolaheennii iyo beeraheennii iyo zaraceennii waa dayacmay marka haddii aynu jihaadka iskaga hadhno iyo waxaanaynu ku bixinayno oo bal xoolaheennii aynu iyo baylahdeenii soo hagaajisanno bal ka warrama sidaasay isku yidhaahdeen waxau ihi markaanu sidaa isnidhi ayaa aayaddani ay soo degtay waanfiquu fii sabiili اllaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka abu ayuub markaa wuxuu yidhi halaagani wuxuu ahaa jihaadka hadhidda aanu ka hadhanneenu isugu sheekaynay iyo in jihaadka wax lagu bixiyo deyntaanu deynaneenu isugu warannay taasuu halaagu ahaa ee halaagu ma aha sida dadka maskaxdooda usoo degdegaysa ruuxan dabka ama dagaalka isku tuuray looma jeedo ee waxaa loo jeedaa jihaadkaa laga hadhayo iyo infaaqa la daynayo xaqiiqa ahaanna dee halaagga dhabtii waa kaas inaad jihaadkii ka hadho waayo dee isagaad janno ku helaysay la-aantiina waxa weeyaan dee waad ku cuquubo iyo naar mudanaysa haddii aad ka hadho biduuni cudurin cudurdaar la-aan alla waxa uhi ashahru lxaraamu ashahru lxaraamu ay intihaaku shahri اlxaraam bisha xurmada leh in lagu xadgudbo oo la jabiyaa xaasilun wuxuu ku xasilayaa arrinkaasi bishahri اlxaraami biintihaaki shahri اlxaraam bishii xurmada lahayd jebintii la jebinayey macnaha waxay ku bannaanaanaysaa un bil xurma leh in la dagaalamo dee in lagula dagaalamo in lagula dagaalamo adiga oo lagaaga horeeyo taasun bay ku xasilaysaa haddaanay taasi dhicin dee ma bannaano weeyaan macnuhu wlxurumaatu waxyaabihii xurmada lahaa xurumaad waxaa la yidhaha kullu maa lahu xurma wayajibu ixtiraamuh ama meel ha noqdo sida xaramkii maka ama zaman ha noqdo sida ashhurulxurumka wax kastoo xurmo leh ayaa xurumaad la yidhaah alla waxa u ihi markaa walxurumaatu waxyaabihii xurmada lahaa ay wantihaaku lxurumaati usoo qadar waxyaabihii xurmada lahaa in lagu xadgudbo oo la jabiyaana qisaasun qisaas weeyi la kala goosanayo oo dee laysku bedayo oo intii lagu yeelay in leeg la yeelayo oo macnuhu waxa weeyi dee makaankii xurmada lahayd hadday gaaladii kusoo xadgudubto dee iyagana waa lagu xadgudbaya waa lala dagaalamaya wakhtigii xurmada lahaa hadday ku xadgudbaan oo jabiyaan dee muslimiintiina waa jabinayaanoo way iska celinayaan weeyi alla waxa uhi faman ictadaa ruuxa haddaba xadgudba calaykum korkiina idinku xadgudba faactaduu ku xadgudba calayhi isaga bimili ma ctadaa calaykum ay bimili ictidaa'ihi calaykum yacni xadgudubkuu idinku xadgudbay mid lamida uun ugu xadgudba oo ha dhaafina intaa hana dheeraysiinina wattaquu allah ilaahayna ka cabsada oo waclamuu ogaada ana allaha in alleh maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada uu la jiro iyaga u gargaarayo u hiilinayo wa anfiquu bixiya fii sabiili illaah xoolihiinna waxaad ku bixisaan ilaahay jidkiisii iyo jihaadka iyo diinta alle ku bixiya oo walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiinna ila tahluka halaag ha ku tuurina oo looga jeedo in jihaadkii laga hadho iyo infaaqii oo wa axsinuu samafala waayo ina allaha alla yuxibu waxa uu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ixsaankuna horuu inoo soo maray oo waa laba oo alixsaanu fii mucaamalati alkhalqi walixsaanu fii cibaadati alkhaaliq in dadka dhaqankooda la wanaajiyo waa ixsaan oo si wanaagsan loola dhaqmo wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan iyo in ilaahay cibaadadiisa la hagaajiyo oo dee si wanaagsan oo ikhlaas iyo mutaabaca ay ku dheehan tahay alle loo caabudo alla waxau ihi waatimu lxaja wlcumraa lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadyi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila allah waxau yidhi watimuu dhammaystira alxaja xajkii dhammaystira iyo walcumrata cumradii lilaah alla dartii u taam yeelo u dhammaystira fain uxsirtum haddii laydinka manciyo dhammaystirkii oo laydinka hor joogsado oo idinkoo xarman oo muxrimiina oo xajkiiyo cumradii idin xidhan yihiin dee haddii laydinka hor joogsado xaramkiiba oo cargala laydinku idhaahdo sidii nebigu iyo asxaabtiisaba lagu sameeyey sanadkii xudaybiya oo markaa dee fa xalaltum aada xalaalowdaan ilan haddii laydinka hor joogsado markaa dee qofkii waa xalaaloobayaayo waa inuu taxallule eh fa calaykum korkiinna markaa waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaada huwa maagu oo min alhadyi hadyi ah hadyiguna waa almuhda ila alxaram waa ka loo hadiyeynayo ee loo sii wado xaramka in lagu qalo ayaa hadyi la yidhaah alla waxau ihi walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyadiinna ay shacra ru'uusikum madaxyadiinna timihii ku yaallay ile madaxa lama xiiraya waa timaha eh timaha madaxa ku yaallana ha xiirina xataa yabluga ilaa uu ka gaadhaya alhadyu hadyigu maxillahu ay makaana xillihi meeshuu ku xalaaloobayey in lagu gowraco lagu qalo ama maxilahu zamana xilihi xilliguu xalaaloobayey oo maalinta yowmnaxriga maalinta tobnaad ah waa ywm xaji abar ila maalinta hadiga ay dadka mutamaticiinta iyo qaariniintuba ay qalaan waa maalintaas alla waxau ihi haddaba faman kaana ruuxii ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahay mariidan kii buka aw bihi ama uu ku sugnaaday isaga adan dhibaato oo min ra'sihi xagga madaxiisa ah fafidyatun oo fa xalaqa markaa xiiradee madaxiisiibaa meesha aad soo qadaraysaa fa calayhi markaa korkiisa waxaa fidyatun furasho oo min siyaamin soom ah aw sadaqatin ama sadaqo aw nusukin ama gowrac fa idaa aamintum haddaba markaa aamin noqotaan ee ixsaarkii iyo in laydin hor joogsada aad ka nabad gashaane ammaan aada u heshaan xaramkii iyo xajkii faman tamataca ruuxa ku raaxaysta bilcumrati cumradii ila alxaji ilaa xajka uu ka gaadhayo famastaysara fa calayhi kaa korkiisa waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaada huwa maagu oo min alhadyi hadyi ah waa neefkii la qalayey haddaba faman lam yajid ruuxa waaye ee aan helin neefkii ama lacagtuu siisan lahaaba ama neefba dee iyo xoolihiibuu waayey la qali lahaa fa siyaamu alaaati ayaamin fa calayhi korkiisa waxa ahaaday ruuxaa hadyiga waayey siyaamu alaaati ayaam maalmo saddexa soonkood oo fi lxaji ay fii waqti lxaji xilligii xajka uu ku dhex soomo iyo wa sabcatin wa siyaamu sabcatin iyo toddoba maalmood soonkood idaa rajactum oo markaad noqotaan ee ehelkiinni u noqotaan iyo waddankiinnii ah tilka taasi baa allow yidhi casharatun toban weeyi tobankaasoo kaamilatun dhammaystiran saddex xajka ah iyo toddoba markaad laabataan ah alla waxa u yihi daalika xukumkaas hadyiga oo macnaha qofkii mutamatica ahaa inuu hadyi qalo hadduu waayana uu soomo xukumka noocaasihi liman mid buu u sugnaaday kaasoo lam yakun aanu ahaanin ahluhu ehelkiisu xaadiri lmasjid alxaraami masaajidka xurmada leh mid uu joogo kii ehelkiisa iyo reerkiisu xaramka aanu deganayn ee aanu joogin ayaa xukumkaasi saaran yahay kiise waxa weeyaan xaramka degan yani ka xaramka reerku u degan yahay isagu xataa hadduu mutamatic yahay dee hadyi lagama rabo weeye waxba qali maayo oo wataqu llah ilaahay ka cabsooda oo waclamuu ogaada ana allaha in alleh shadiid lciqaabi ciqaabkiisu mid uu daran yahay alle inuu yahay taana ogaada haadihi alaayaat waxaa ku sugan bacdu axkaami alxaji xajka oo rukni weyn oo arkaanta islaamka ka tirsan axkaamtuu lahaa wax ka mid ah ayaa aayaadkan alla ku xusay waxaa ka mid ah axkaamta ku jirta wujuubu itmaami alxaji waalcumra calaa man sharaca fiihimaa wain kaana naafila waajibnimada ay waajib tahay in la dhammaystiro xajkii iyo cumradii marka la gudagale kadib ee la ixraamto xataa hadduu sunno yahay boqol jeer haddaad xajtood cumraysatay xajka iyo cumradu waxay ka mid yihiin waxyaabaha in la galo marka la gudagalo ku waajiba markii hore waajibba kuguma ahayn laakiin mar alla markaad xarmateed xidhatay ayuu waajib noqday inaad dhammaystirto markii hore ikhtiyaar baad ulayd inaad iska bedayso mar haddii ruknigu uu kaa dhaco dee hore u xajtay laakiin haddaad xidhato kuuma bannaano inaad tidhaahdo ixraamkii waan furayaa waayo dee waajiba iguma ahayn may gudagalkaad gudagashay ayuu ku waajibay marka inaad dhammaystirtaa waa waajib بيان حكم الإحصار وهو تحلل بذبح الهدي والحلق والتقصير ثم القضاء من قابل كما فعله النبي وأصحابه عام الحديبية وحكى آيات كان كسوغا حكم كإحصار كإحصار وحا لا يراهدا dadkii muslimiinta ahaa markuu cadow ka hor joogsado iyagoo soo xarmaday oo cumradii iyo xajkii soo xidho u socda maka ama xaramkii marka cadow ka hor joogsade la yidhaha geli maysaan waa ixsaar macnaha waa mancin laga manciyoo la yidhi ma xajaysaanoo ma gelaysaan xaramka taasi markay dhacdo waxa ilaahay inoo caddeeyey xukumkeeda oo ah dee halkaa lagu hor joogsaday inay ku xalaaloobayaan oo siday ugu xalaaloobayaan waxay xoolo wateen halkaa inay ku qalaan timaha iyo madaxa ay xiirtaan kal dambe ama sanadka soo socdana ay qalleeyaan ilan way xalaaloobeenu laakiin camalkii may gudano dee xajkii cumradii kamuu dhicin laakiin dee laa yukallif llahu nafsan ilaa wascaha fataqu llaha ma sadactum weeyaan o mar hadday geli kari waayeen halkaasay ixraamkii kaga xalaaloobayaan oy xoole waxay wateen ku qalayaan timihii ku xiiranayaan ixraamkiina kaga baxayaan oo dharkiiyo maryihii caddays kaga dhigayaan kal dambena way soo qallaynayaan waa siday sameeyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu sanadkii xudaybiya markii laga hor joogsadee gaaladii quraysheed ay u diideen xaramka oo nebi moxamed iyo asxaabtiisu iyagoo ilaa kun iyo afar boqol oo nin ah oo aan dagaal u socon laakiin xaj yani cumro u socdo dee cibaadadaa u socdoon dagaal u socon oo inay cumraystaan doonaya ayaa nimankii quraysheed markay xudaybiye waa maka kambalkeeda waa xaramka xuduuddiisa halka ugu dhow halkaa xudaybiye markay marayaan ayay gaaladii quraysheed ishortaageen oo ay yidhahdeen ma soo geli kartaan nebigu markaa erguu u diray oo cumar ibnu khataab inuu u diruu doonay cumar wuxuu yihi yaa rasuula allah aniga nimanka cadaawad adagina way noo dhaxaysaa ehelkaygana cidii difaacaysaa ma jirto laakiin cumaan ayay nimanku xurmaynayaano tixgelinayaana u dir markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam cumaan ibnu cafaan ayuu u diray cumaan wuu u tago wuxuu yidhi waxaan ergey idinka ahay dagaal umaanaan iman laakiin waxaanu u soconnaa inaanu cumraysanno oo beytka ilaahay tawaafno markaa inaydaan noo diidin dee tawaafka iyo cibaadada aanu u soconno nimankii quraysheed waxay yidhahdeen suurtagal ma aha inakoo dagaalanay oo dagaal inaga dhexeeyo oo wax heshiisii aanu inoo dhaxayn maanta idinkoo hubkiinnii wata aayar xaramka intaad soo gashaan inaad cumraysataan ma dhacayso laakiin cumaan o adu haddaad doonto iska cumrayso cumaanna wuxuu yidhi laa wallah nebi moxamed iyo asxaabtiisoo cumraysta mooye anuu cumraysan maayo intuu maqnaa ayaa warbaa soo baxay cumaan waa la dilay nebigu asxaabtii bayca iyo ballan adag buu lasii galu ka sii qaaday oo wuxuu kula ballamay inay dagaalamaan oo jihaadaan oo aanay cararin xata almowt ilaa ka u dambeeya inaan qofna kicin ballantaa adag isagoo la galay nebigu ayuu cumaan soo u yimid markaasaa waxaa caddaatay warkii hore dee inuu beenahayo cumaan aan la dilin markaa gaaladii heshiis baa dhacay sulxulxudaybiya oo waxaa lagu heshiiyey inay sanadkan iska noqdaan kal dambana iyagoo ammaana oo hubkoodii wata inay aayar iska yimaadaan oo ay cumraystaan nebigu markaa wuxuu amray halkii ay joogeen ee xudaybiye bartaas in hadigii lagu qalo madaxa iyo timihii lagu xiirto la xalaaloobo halkaa laga noqdo laga ambabaxo saxaabadii way ku yara adkaatay iyagoo xaj iyo cumro iyagoo cumro u socday oo doonaya inay soo cumraystaan oo soo xidhay haddana inay aayarun halkaa ka noqdaan way ku yara adkaatay marka markii hore amarkii u fulin waayeen ayuu nebigu ooridiisa umu salama u galay radia allahu canha wa ardaaha markaasuu arrintii u sheegay markaasay tidhi yaa rasuula allah adigu arrintaa bilow oo hadigaaga gowracoo qal nin intaad u yeedhato madaxana xiiro markay ku arkaan adoo ficilkii sameeyey iyagaa u kala dheeraynoo u kala beratami tala fiican bay siisay ooridii nebigu sala allahu calayhi wasalam sidii buu rasuulku yeelay hadigiisii buu qalay nin buu u yeedho waa xiirtay saxaabadii siday ugu kala dheeraynayeen gacmaha iyo timaha ama madaxay isjari gaadheen yacni degdegii iyo surcadii markiiba nin walba wuxuu ku dhaqaaqay inuu madaxiisiina xiirto hadigiisina uu gowracu qalo waayo dee istijaabada rasuulka ay ajiibayeen ayay ahayd sala allahu calayhi wasalam markaas xukumka ixsaarku waa kaasoo haddii laga hor joogsado qofka xaramkii halkuu joogo inuu ku xalaaloobo haddii wuxuu wadena uu qalo oo uu xiirto oo halkaa uu ka noqdo kal dambena uu qalleeyo marka taasi waxay ku caddahay dee fain uxsirtum famastaysara min alhadyi waxaa kaloo aayaadkan ku jira waa bayaanu fidyat اlأdaa wahiya ana man irtakaba maxduura min maxduuraat اlإxraam midla xalqi ra'sihi licudrin wajaba calayhi fidyaة اlأdaa wahiya siyaamu ثalaaثaةi أyaami aw iطcaamu sitaةi masaakiina likuli miskiini niصfu saacin aw dabxu shaatin wahada calى اtakyiiri la tartiib waxaa kaloo aayaadkan ku sugan waxaa la yidhaha fidyaة اlأdaa ruuxii isagoo cumradii ama xajkii u xidhan yahay dhibaata ku dhacdo xanuunsada madaxii oo kale dulin ama injiriya wax lamid intuu kaga dhasho dee timihii xamili waayo xanuun ku dhaco ruuxaas waxaa loo baneeyey inuu maxduuraatulixraamka wixii xaaraanta ka ahaa inuu sameeyana inuu sameeyo ilan ruuxu marka xajku u xidhan yahay ama cumradu timaha inuu xiiraa waa ka xaaraan soo maaha haddii xanuunka ama maradkaasi ku dhaco madaxii wax ku dhasheen dhibaatana ay ku dhacday maxaa loo baneeyey inuu iska xiirto laakiin xiirashadaa iyo maxduuraadkaa uu ku dhacay uu iskaga furto fidyada la yidhaahdo fidyat ladaa oo ah ama inuu saddex cisho soomo ama waxa weeyaan lix miskiin uu quudiyo miskiinkii walba nisfu saac waa saac barhkii laba mud u siiyo ama uu waxa weeyaan lax gowraco neef adhiya u qalo fidyadaasi waxaa la yidhi waa cala takhyiir laa cala tartiib sidaa ay u kala horaysaa daruuri ma aha eh ikhtiyaar buu u leeyahay oo saddexdaa kuu doonuu samaynayaa hadduu doono saddex ishuu soomayaa hadduu doono neefunbuu qalayaa hadduu doonona lix miskiin oo miskiinkiiba nisfu saacu leeyahay ayuu siinayaa oo quudinaya marka taasina waa fidyatuladaa waxaanay culimmadu yidhahdeen cid kastoo maxduuraatulixraam ku dhacda yacni waxa weeyaan waa ku waajibaysaa oo dee qofkii waxa weeyaan dee xajka u xidhnaa ama cumradu waxyaabo badan baa laga xarimay madaxii inuu xiiro cidiyihii inuu gooyo dharkii tuliinkaa inuu xidho cadar inuu u dhowaado waxyaabahaas oo dhan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu xukmi lmutamatic wa huwa ana man kaana mutamatican min gayri ahli maka facalayhi hadyun fain lam yajid fasiyaamu alaaثaةi ayaamin fi اlxaji wasabcati ida rajactum ama ahlu makata falaa hadya calayhim waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ruuxii mutamatica ahaa ee aan ree maka ahayn waxa ku waajibay inuu neef qalo hadduu waayana saddex cisho xajka uu ku soomo toddoba cishona markuu reerkiisii ku noqdo wadankiisa uu ku noqdo laakiin qofkii ree maka ahaa hadiye ma saara waxay isweydiin leh muxuu yahay mutamaticu tamatuca waxaa la yidhaahdaa ashhuru lxaj waxa weeyaan bilihii xajkee shawaal iyo dulqacda iyo dulxija tobankii ugu horreeyey bilaha xajka ruuxii inuu cumro xidho oo uu cumraysto dabeed cumradii uu ka xalaaloobo dabadeed uu iska sugo xalaashaa uu ku sugo ilaa inta xajka laga gaadhayo maalinta sideedaad yowmu tarwiya kadib maalintaana xajka uu xidho camalka noocaasaa la yidhaha tamatuc waa marka hore cumruu xidhanayaa waa ka xalaaloobayaa xajka ayuunbuu sugayaa hada huwa tamatuc tamatucna waxaa loo yidhi faman tamataca bilcumrati wuxuu ku raaxaystay cumrada dabadeed wixii cumrada kaga xaaraantinimoobay oo markuu cumrada xidhay dee inuu madaxa xiirto inuu cidiyaha iska jaro inuu cadar u dhowaado inuu dumar u galmoodo waxaasoo dham isago xaaraan kamay ahayn mar alle markuu cumraystay ayaa wixii oo dhami u xalaaloobeenoo dee wuu tamatucay ilaa intuu xajka ka gaadhayo waa mutamatic markaa ruuxaa mutamatica ah haddaanu reema ka ahaynoo dee dadka jihooyinka iyo meelaha kale ka yimid uu yahay waxaa waajib ku ah inuu maalinta tobnaad ee yowmu naxriga uu waxa weeyaan neef qalo hadduu waayo wuxuu qalo oo awoodu u heli kari waayo waxa ku waajibaya toban cisho inuu soomo tobankaa cishona wuxuu ku soomayaa saddex cishona waa wakhtiga xajka toddoba cishona markuu reerkiisii isaga noqdo ayuu soomayaa fil xaji maxaa looga jeedaa tafaasiir badan baa la saaray oo waxaa la yidhi ayaamu tashriiqa culimmada qaar baa yidhi ayaamu tashriiqii ha soomo marka yowmu naxriga la dhaafo koob iyo tobankii iyo labiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii dee ilan acmaashii xajkaa socoto waa filxaji waayo saddexdani xajka waa inaanay ka dhex bixin qaar waxay yidhaahdeen maya ee waa inuu soomo uun yacni ayaamu tashriiqi maaha ashhurulxajkii uu xajka xidhay dhexdooda way u bannaantah inuu soomo culimmada qaarna waxay yidhahdeen bayna alixraameyn labada ixraam dhexdoodii markii uu cumrada xidhay ee uu ka xalaaloobay ee ixraamkii kale xajka uu sugayay intaa u dhexaysay labada ixraam saddexda cisho waa inuu sii soomo ilan jeebkiisa wuu ogyahay hadduu waxayo haddaanu hayne sida xoogga badanna waa taas intaan yowmu tarwiyaha la gaadhin inuu saddexda maalmood iska sii soomo fil xajina waxay ku noqonaysaa walow xajkii yaanay gaadhinba oo yowmu tarwiyihii ha noqdo mid aan weli gaadhine maadaama xaj uu u yimid cumraystayna waxa uu sugayaana ixraamkii xajka uu yahay waxay ka dhigan tahay filxaji waayo dee waa ashhurulxajkiyo waa xilligii xajka xukumkan mutamaticu waa cala tartiibi la takhyiir fidyadii wuxuu kaga duwan yahay kani waa siduu u kala horeeye ikhtiyaar ma aha oo ruuxii isagoo hadyi heli karaya ma soomi karo oo ma bannaana marka hore waxaa waajib ku ah inuu neef qalo hadduu waayo unbuu soomayaa marka maxaa la yidhi waa cala tartiib laa cala takhyiir waa siday u kala horeeyaan ee ikhtiyaar uma leh waxaa ka duwan fidyatuladayo iyada waxaynu idhi waa cala takhyiiri laa cala tartiib maaha siday u kala horeeyaane waa siduu isagu u kala doorto ama saddex isho soon ama lix miskiin quudi ama laxqal kaa doonto waa takhyiir tanise waa tartiibe takhyiir ma aha alla waxa uhi wa atimuu dhammaystira alxaja xajkii iyo walcumrata cumradii lilaahi alla dartii u dhammaystira fain uxsirtum haddii laydinka hor joogsado xajkii iyo cumradii idinkoo ay idin xidhan tahay oo dabeed fa xalaltum baa meesha ku jirta dee aad xalaalowdaan hee fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaada oo min alhadyi hadyi ah oo macnaha hadyigii dee halkaa laydinka hor joogsaday ku gowracoo ku qala sidaana markaa ku xalaalooboo dee madaxiinni intaad ku xihataan halkaa ka noqdo ka ambabaxa alla waxa uhi walaa taxliquuha xiirina ru'uusakum ay shacara ru'uusikum madaxyadiinna timaha ku yaallaha xiirina xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo alhadyu hadyigu maxillahu meeshii uu ku xalaaloobayay xalaasha ahayd in lagu gowracaa macnaha waxa weeye qofkii dee xajka xidhay ilaa maalinta tobnaad laga gaadhayo timihiisi waa inaan u taaban oo halkaa uu hadyigu ku xalaaloobayo marka la gaadhay hadyigii la gowraco ayaa timihiina layska xiraya oo maalinta tobnaad waa maalinta timihii la xiiranayo hadyigii la qalayo dawaafulifaadihii la dawaafayo jamratulcaqaba la tuuranayo waa maalinta acmaasha ugu badan la sameeyo yowm alxaji alabar alla waxau ihi faman kaana haddii maxilahu zamana xillihi la yidhaahdana maxilahu zamana xillihi waa xilligu xalaaloobayo waa yowm naxri haddii la yidhaahdo maxilahu makaana xillihina waa xaramka ilain hadyiga xoolahan xaramka loo kaxeeyo meelaan xaramka ahayn laguma gowraci karo oo qofkan ixsaarku ku dhacee la hor joogsaday halkii lagugu hor joogsaday ku gowrac waxaa loo yidhi waa daruura danbaa keentay laakiin waajibku muxuu ahaa xoolaha xaramka in lagu qalo marka waxa weeyaan maxilahu waa xaramkii meel kale laguma qali karo walaa taxliquu ru'uusakum madaxyadiinni macnaha timihiinni ha xiirina xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhaya alhadyu hadyiga xoolihii loo waday xaramka in lagu qalaa ilaa ay ka gaadhayaan maxillahu meeshii ay ku xalaaloobayeen oo xaramka ah ama xilligay xalaaloobayeen oo maalinta tobnaad ah faman kaana ruuxa ahaade huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yaha mariidan kii buka faman axadka kaana ahaaday huwa manku minkum xaaluu idinka idinka mid yaha mariidan kii buka ahaaday aw bihi ama uu ku sugnaaday isaga adan dhibaato min ra'sihi madaxiisa uu kaga sugan yahay dulin baa ku dhashay iyo injir iyo wax lamid ah oo uu ku dhibaato mutay oo dabadeed fa xalaqa xiira fa calayhi korkiisa waxaa fidyatun furasho uu isfurto oo muxuu isku furanayaa fidyadaasoo min siyaamin soom ah saddex cisho aw sadaqatin ama sadaqa ah lix miskiinoo la quudiyo nisfu saac aw nusukin ama gowracoo neef adhi oo la qalo waa ikhtiyaar kolba kaa doonto saddexdaa faidaa aamintum markaad aamin noqotaan faman tamataca ruuxa ku raaxaysta bilcumrati cumradii ila alxaji ilaa xajka uu ka gaadhayo ruuxa cumradii ku raaxaysta oo dee waxa weeyaan faman tamataca ruuxa ku raaxaysta bilcumrati cumradii ila alxaji ay ilaa bidaayati alxaj ilaa xajka bilowgiisa laga gaadhayo fama staysara facalayhi dheh facalayhi kaa korkiisa waxa ahaaday mastaysara wixii fududaada huwa maaga oo min alhadyi hadyi ah oo macnaha dee neef buu qalayaa maalintaa tobnaad faman lam yajid haddaba ka aan helin wuxuu qalaba een awoodu helin fa siyaamu fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaamin maalmo saddexa soonkood fi lxaji xajka dhexdiisiina uu ku soomo waqtigii xajka oo sida raajixa aynu idhi labada ixraam inta udhaxaysa iyo wa sabcatin wa siyaamu sabcatin toddoba cisho soomkoodoo idaa rajactum markaad guryihiinni iyo reerihiinni ku laabataan ah tilka taasiba alla u yidhi casharatun waa toban kaamilatun taam oo dhammaystiran daalika haddaba xukumkaasi waa ta'kiiduun dee toban kala dhimani ma jire waa lasii akiduun daalik xukumkaa hadiga iyo bedelkiisaoo soomka ihi liman mid buu u sugnaaday kaasoo lam yakun aanu ahaanin ahluhu ehelkiisu xaadiri lmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh ku ay joogaan xukumkaasi wuxuu u sugnaaday liman lam yakun ka aanu ahaanin ahluhu ehelkiisu aanu ahaanin xaadir masjid اxaraami masaajidka xurmada leh kuwii ay joogaan ee xaadirka ay ku yihiin ee ay degan yihiin culimadu halkan waxay yidhahdeen bal ka waran hadduu isagu muqiim yu iqaamad ku leeyahay lakiin reerkiisu aanu deganayn hadyiga wuu gowracaya lagama dhaafayo waxaa hadyiga laga dhaafay uun ruuxa ehelkiisii xaramka uu degan yahay kaa hadyi ma saara kii kale ee reerkiisu aanu deganayn xataa isagu haba deganaadee hadyigii waa laga rabaa xaadiri masjid alxaraamna sida raajixa waxa weeye masjidulxaraamka laftiisa ka degan oo culimada qaar baa yidhi maa duuna almawaaqiid wixii mawaaqiiddii xajka laga soo xidhanaya ka sokeeya waxaa la odhanaya waa xaadir ilmasjid alxaraam qaar waxay yidhahdeen masaafatu lqasri salaada in lagu qasriyo wixii ka sokeeya waxaa la odhanayaa ee degani xaadir ilmasjid alxaraam laakiin sida xooga badan ee madhabulimaami maaligna uu yahay waxa weeye waxaa loo jeedaa masjidulxaraam cidda degan kuwaasun baan hadyi laga rabin dadkii kale waa laga rabaa walow sacuudiga iyo meelihii ku dhadhawaaba ha deganaadaane mar hadday xaramkii ka baxsan yihiin hadiy waa laga rabaa alla waxa uhi wataquu llaha alla ka cabsado waclamuu ogaada ana allaha in alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay inuu allah yahay subxaanah alla waxa uhi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafada walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj alxaju xajkii ay waqtlxaji xajka waktigiisii ashhurun waa bilo bilahaasoo macluumaatun la yaqaano waa bilo la yaqaano oo macruuf ah haddaba faman farada ruuxa faral yeela fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xajkii faral yeela ay calaa nafsih naftiisana ku faral yeela falaa rafatha dee mar hadduu xajkii xidhay falaa rafatha jimaac iyo galmood ma aha nin oo ma jiro iyo afxumo iyo hordhicii jimaaca hadalkii ka horeeyey haasaawihii ka hormari jiray waxaasoo dhammi ma jiro walaa fusuuqa faasiqnimana ma jirto oo may ahaanin walaa jidaala muran iyo doodina may ahaanin filxaji xajka dhexdiisa waa mamnuuc waxaa looga jeedaa falaa rafadadan waxaa la yidhi waa nafyun bimacna nahyi waa nafyi waxaana looga jeedaa nahyi oo falaa rafatha ay falaa yarfud iyou u galmoon weeyaan reerkiisii walaa fusuuqa ay walaa yafsuq yaanu faasiqnimo falin walaa jidaale ay walaa yujaadil yaanu ku doodin oo ku murmin xajka dhexdiisii muran ma dhalaysa oo baail ah alla waxau ihi wamaa tafcaluu wax alla waxaad samaysaanoo min khayrin khayrana yaclamhu allah ilaahay waa og yahay watasawaduu saaiqaata waayo fa ina khayra azaadi sahay waxa ugu khayr badan attaqwaa alla cabsidiisa oo wattaquuni aniga iga cabsada baa alla uu yidhi yaa ulilalbaabi dadka caqliga u saaxiibka ahow iga baqa laysa calaykum korkiina may ahaanin junaaxun dembi ma ahaanin korkiina an tabtaguu fii an tabtaguu inaad doontaan dembi idinkama saara fadlaa fadli iyo dheeraad iyo deeq macnaha arsaaqad inaad doonataan arsaaqadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay oo waxa weeyaan laga sifeeyo fadlanta ila waa shibu jumlo nakira daba dhacay ama tabtaguugaba ha ku tacalluqo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa inaad ka doontaan dembi idinkama saara oo aada shaqaysataan xajka idinkoo xidhan oo xajkii ku dhex jira haddaba fa idaa afadtum markaad nafihiina ka soo shubtaan min carafaatin carafa fadkuru llaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraami mashcarkii xurmada lahaa mashcar waa bimacna almaclam kii la calaamadiyey marka waa meeshii loo asteeyey cibaadadee loo calaamadiyey ee xurmada lahayd waa musdelife halkaa markaad joogtaan ilaahay ku xusa oo wadkuruuhu ilaahay subxaanahu watacaala xusa kamaa hadaakum ay liajli hidaayatihi iyaakum tashbiihan kaafku maanta maa tashbiiha waa tacliil hanooninta alla idin hanooniyey darteed ku xusuusta oo ku mahadiya wain kuntum intuna waa mukhafafa min ahaqiila damiirkeeduna isamkeeduna waa damiiru shani oo wain kuntum ay wainahu waina almra washana arinka iyo xaalku waxa uu yahay kuntum waxaa ahaydeen min qablihi ay min qabli lhudaa hanuunkaa hortii lamin adaalliina kuwa lunsan ayaa ka mid ahaydeen uma afiiduu dabadeed nafihiina ka soo shuba min xaysu afaada annaas halka dadku ay nafahooda ka soo shubeen oo macnaha carafada ay dadkii ka soo kicitimeen ay ka soo dhaqaaqeen idina ka soo dhaqaaqoo ka soo kicitima ifaadada waxaa la yidhaha biyaha markii la butaaciyey xoog loo shubo ayaa ifaada la ydhaha dee qofka xajka tegayna waa garanayaa ee carafo marka laga soo gadoomo dadku sida daadka iyo biyaha butaacaya ayay sidaa u qulqulaya marka xikmad xeel dheer baa ku jirta tacbiirka ilaahay cabiray alifaada sida qulqulkaa biyahoo kale ayay dadka u qulqulayaan iyagoo siman oon la kala sooci karayn alla waxau ihi wastakfiru llah ilaahayna dembi dhaaf weydiista waayo ina allaha alle afuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay mawaadiic muhim ah waxaa ka mid a kow xurmat alrafathi waalfusuuqi waaljidaali fi lxaji afxumada iyo galmada iyo wixii hordhac u ah waa la xarimay mar haddii cumre ama xaj ku xidhan yihi waxaa kaloo la xarimay alfusuuq faasiqnimo sida raajixaana faasiqnimo waxaa lagu fasiray wixii lagaa xarimay oo dhan jamiicu lmuxaramaat xaaraan oo dhan waa laguu diiday waljidaal doodii iyo murankii aan macnaha lahayn ee baatilka ahaana waa lagaa xarimay oo mar haddaad xaaji tahay dee afkaaga iyo adinkaaga ilaali meel walba haddaad dood iyo muran madhan la taagan tahay dee mabaad fahmin maqsadka iyo ujeeddadaad u timid marka falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj xajka ajarka laga helayaana waa kaa layska ilaaliyo muxaramaadka oo nebi moxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man xaja falam yarfut walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummu ninka xajiya een galmo iyo hadal xun iyo xaaraan midna aan ku dhicinen xajkii ku dhex samayn ee xajkiisa ilaaliyee dhowray ee faasiqnimo iyo xumaan iska xakameeyey ee jimaac iyo waxyaabihii laga xarimay maxduuraatulixraam oo dhan iska dhowray ruuxa sidaa ku xajiya xajkiisa sidaa u dhowray waxa uu dembigiisii ka soo noqdaa ka yowmi waladatu ummuh sidii habeenkii hooyadii dhashay isagoo dembi ka ah isagoo laga maydhay oon macsiya saaray waxaa laga qaadanayaa aayaadkan istibaabu istixbaabu ficli lkhayraati fi lxaj inay tahay wax la jeclaysto wanaagsan khayrka in la sameeyo xajka dhexdiisa wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu llah waa dhiirigelin khayrka iyo ficlu khayrka in la faloo la sameeyo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ibaaxat litijaari waalcamali fi lxaj yacnii inay bannaan tahay ganacsiga iyo shaqadu xilliga xajka oo aanay xaaraan ahayn laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum adigoo xaj u socdo xaj niyooday ganacsina waad dhex wadi kartaa xajka oo ganacsigu waa kuu bannaan yihi laakiin niyadaadu waa inay xaj noqoto waa xajun wa xaaja iyadoo niyadaadu ay xaj ahayd haddii xaajo kale iyo dan kale kuu raacdo waxba dhibaato ma leh oo ganacsi iyo tijaaro iyo alaab iyo wax lamid a aad waxa weeyaan dee iibiso ama aad ka ganacsato way kuu bannaanta waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu dikri illaahi wa shukrihi cala tawfiiqi lilhidaaya inay waajib tahay alle in lagu xusoo lagu mahadiyo hanuuninta uu hanuuniyey uu waafajiyey hidaayada wdkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi la min aaliin waxaa kaloo ku sugan atarkiibu fi istikfaar waxaa laysku booriyo o laysku dhiirigeliyey istikfaarta in la farabadiyo wastakfiru llah maantoo dhan iyadoo carafo la taagnaa oo carafo laga soo gadoomay ayaa gebagabadiiyo gunaanadkii la yidhi wastakfiru llah hadda waa cibaada laga yimid cisyaan maaha haddana wastakfir llah macnihiiyo muraadku waxa weeyi dee cibaadada xaqu ilaahay lahaa ma gudi karo siduu inaga dalbayna uma oofin karo wixii gaboodfal iyo gaabin aynu gallay ilaahw naga dhaaf weeyi walidaalika salaada marka laga baxo maxaa sunno ah saddex jeer inaad tidhaahdo astakfiru llah astakfiru llah astakfiru llah haddee cibaadaad ka baxday waa wixii gaboodfaleed ka gaabisay marka waa shay mustaxaba in istikfaarta la farabadiyo caqiba alcibaadaat marka cibaadaadka la dhammeeyo kadib aayaadkan sababu nuzuul bay lahaayeen qaarkoodoo watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa uli lalbaab sida bukhaari ku sugan aayaddaa sababu nuzuulkeedu wuxuu aha watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa nimanka reer yamaneed waxay ahaayeen kuwo soo xaja laakiin markay soo xajayaan sahay may qaadan jirin waxay odhan jireen naxnu mutawakiluun allaanu tala saarano sahay la-aan bay ku socon jireen riwaayo waxaa ku sugnayd fa idaa atow makata sa'alu nnaas dee markay maka yimaadaanna ila ruuxii uu baahan yahay dadkay baryi jireen oo su-aali jireen markaasaa waxaa soo degtay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa waxaa soo gelaya marka azaadu almacnawi waalxisi ka xisigee la arkayana sahay qaatoo dee nin walowba waxaad ku noolaanaysa intaad cibaadaysanayso cid ha baryina sahaydaada sii qaado ka macnawigee muhiimka ana sahay qaato oo waa taqwada iyo cabsida alleh laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikumna iyaduna sabab bay lahayd oo sababtu waxay ahayd sida bukhaari ku sugan xadiidu bnu cabaas kaanat cukaadu wamajanatu wadulmajaaz aswaaqan fi ljaahiliya fataxaraja almuslimuuna an yatajiruu fi lmawsim fanazalat laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum waxa uu yidhi suuqyadaa cukaad iyo majana iyo dulmajaaz waxay ahaayeen suuqyo xilligii jaahiliyada ay ku ganacsan jireen marka markii islaamku yimid ayaa muslimiintii waxay dhibsadeen oo ay yani waxa weeyaan karaahiyeysteen inay mawsimkii xajka yani wakhtiyadii inay suuqyadii xilligii xajka ay ku ganacsadaan marka waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadla min rabbikum idinkoo xujaaja haddana inaad ganacsataan wax dembi idinkama saare waa idin banaantah markaa sababtaasay taasina lahayd alla waxa uu ihi alxaju ay waqtulxaji xajku waxa uu leeyahay mawaaqiid zamaaniya iyo mawaaqiid makaani ah miiqaadka makaanigii waa meesha xajka laga soo xidhanaya in la dhaafi karay oo qolo walba meel bay leedahay ree madiine iyo wixii wadadooda soo maraaba dulxulayfay ka soo xidhaan ree yamaneed iyo wixii wadadooda ku aadan waa inaka e yalamlam bay ka xidhaan markay ku beegan yihiin ree ciraaq iyo wadadooda wixii soo maraa daatu cirqi meesha la ydhaah ree masar iyo wadadooda wixii soo maraa juxfa ree najdi iyo wixii soo maraana qarnu lmanaasil huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina miman araada alxaja walcumra marka kuwa waxaa la yidhaha mawaaqiid makaani ah mawaaqiidda zamaanigiina waxa weeye xilliga xaj la xidhan kara in laga horreysiin karin oo ah dee alxaju ashhurun macluumaat waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka dulxijo ugu horeeya cumradu iyadu sanadkao dhan way bannaan tahay wakhtigaa doontaad xidhan kartaa laakiin xajku mawaaqiiddaa zamaaniga ah ayuu u gaaryaho lama dhaafin karo lagamana dambaysiin karo alla waxau ihi alxaju ay waqtulxaji xajka wakhtigiisii ashhurun bila weeyi bilahaasoo macluumaatun la yaqaano oo dee waa shawaal iyo dulqacde iyo dulxijo tobanka u horeeya alla waxau ihi faman farada haddaba ruuxa faral yeela fiihinna bilaha dhexdooda alxaja ruuxa xajkii naftiisa ku faral yeela ay calaa nafsi falaa rafatha ay falaa yarfud yuu u galmoonin dumarkii walaa fusuuqa ay walaa yafsuq faasiqnimona yuu falin oo wax xaaraana yuu samaynin walaa jidaala ay walaa yujaadil yo aanu doodin oo aanu murmin fi lxaji xajka dhexdiisii yuu intaa midna ku samaynin wamaa tafcalu waxaad samaysaanoo min khayrin khayrana yaclamhu allah ilaahay waa og yahay watazawaduu sahay qaata faina khayra zaadi waayo sahay waxa uu khayr badan attaqwa cabsida ilaahay wattaquuni aniga iga cabsadaba alla uu yidhi yaa ulilalbaabi dadka caqliga fayowlahow laysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun dembi an tabtaguu fii an tabtaguu inaad doontaan oo dalabtaan dembi idinkama saara fadlan dheeraad ama arsaaqad min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaato inaad iska ganacsataan ku dambaabi maysaan haddaba fa idaa afadtum marka aad ka soo shubtaan naftiinna min carafaatin carafaad markaad ka soo shubtaan oo maantaoo dhan idinkoo taagnaa markaad ka soo gadoontaan ee aad ka soo noqotaan fadkurullaaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraami dee maalin oo dhan marka carafo la taagan yahay cadeedu markay dhacdo waata laga soo dhaqaaqo ee socodka sida loos loo soo hayee loo soo socdo musdelifo waata habeenkaa loo hoydo ee iyada maqrib iyo cishaba lagu jamciyo subaxdiina intaanay cadeedu soo bixin waata looga socdaalo xagga mina marka mashcarulxaraamku ma musdelifoo dhanba mise waa meel ka mid ah labadaba waa la yidhi laakiin sida xooga badani waxa weeye mashcarulxaraam waa buurta musdelifo ku taalle agteeda masaajidka laga dhisay ee waxa weeyaan hadda masaajidku ku yaallo ee lagu tukado kaasaa mashcarulxaraama goobtaas in alla lagu xuso markaa fadkuru llaaha ilaahay ku xusa cinda almashcari alxaraami mashcar waa maclam eh makaankii cibaado loo calaamadiyey ee xurmada lahaa agtiisa alla ku xusa waa halkaa goobtaa musdelifo ku taalle eh oo wadkuruuhu alla ku xusa kamaa hadaakum ay lihidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilaahay ugu xusa oo ugu mahadnaqa wain kuntum waina alamra washana wainahu ina alamra washana xaalku waxa uu yahay kuntum waxaad ahaydeen min qablihi ay min qabli lhudaa hanuunkaa hortii waxaa ahaydeen la min adaalliina kuwa lunsan ayaa ka mid ahaydeen uma afiiduu min xayu afaada annaas sababu nusuul bay lahayd quraysh iyo wixii la diinayay waxay ahaayeen kuwo musdelifo istaago waxay odhan jireen annaku reer xaram baanu nahoo xaramka ka bixi mayno maalinta carafo halkaa musdelifo xuduuddeeda dhaafi mayno oo carafo tegi mayno waayo carafi waa mashcar xalaal ah oo macnaha xuduudda xaramka carafi kuma jirto laakiin musdelifo iyo mino iyo jamaraadka iyo mashaacirtan kale waa daakhil alxaram xaramkay ku jiraan markaa quraysh iyo wixii la diinayay waxay odhan jireen annaku reer xaram baanu naho xuduudda xaramka kama baxna eh wuquufka yaga carafi waa musdelifo halkan dhaafi mayno carabta kalena musdelifo way iska dhaafi jireenoo dee carafaysa soo taagi jireen markaasaa waxaa soo degtay uma afiiduu min xayu afaada annaas markaas ayaa carab iyo dadkii kala dhammaan iyo nebiga iyo asxaabtiisa kulligood lagu waajibiyey halka la istaagayaa inay tahay uun mowqifka carafa ee meel kale aan la joogsan karin dee uma afiiduu min xayu afaada annaasna wuquufka waxaa looga fahmayaa carafo waxa kasoo gadoomo kasoo shubmo ama ka yimaada dee qofkii taagnaa soo maaha marka mar haddii la yidhi afiiduu macnuhu waxa weeyaan dee istaaga kadibna kasoo noqda marka aayaddani markay soo degtay ayaa caam ay noqotay oo nimankii quraysheedna ay bilaabeen inay musdelifo dhaafaan oo carafo ay tagaan alla waxa uhi uma afiiduu dabeed kasoo shuba nafihiina min xayu afaada annaas halka dadku ay nafahooda kasoo shubeen ee ah inay carafaysa soo taageen kadibna kasoo noqdeen halkaa idinkuna kasoo gadooma oo wastakfiru llah ilaahay dembi dhaaf weydiista ina allaha alla gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa famin annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq labada aayadood ee maqrada ka adhi baynu dhammaynaynaa waxaynu ugu yar dheeraanay waa dee aayaadka axkaamta ee suuratlbaqare ku jira kolley aayaadka axkaamtu wakhti badan bay iskaga baahan yihiin weliba waynu soo koobkoobaynaa alla waxau ihi faidaa qadaytum manaasikakum marka aad gudataan acmaashiinnii xajka markaad dhammaysataan fadkurullaaha ilaahay xusa ka dikrikum ay dikran xus oo ka dikrikum xuskiinnii la mida aabbaa'akum aabbayaashiin aa xusi jirteen aw ashadda aw dikran ama dikri iyo xus xusa xuskaasoo ashadda ka daran kii aabbayaashiin aada xusi jirteen dikran xagga xuska fa min annaasi haddaba dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid ah kaasoo yaquulu odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada wanaag nagu sii waa la xadfay mafcuulkii waa wanaag walxaal buu sidaa odhanayaa maa lahu aanu ugu sugnaanin fil aakhirati aakhire dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba isagoon aakhiro ku lahayn ayuu odhanayaa ilaahw ifka wax igu sii wa minhum dadkii waxaa ka mid a man yaquulu mid odhanaaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada nagu sii xasanatan wanaag wa fil aakhirati aakhirana nagu sii xasanatan wanaag wa waqinaa naga badbaadi cadaaba annaari naarta cadaabkeeda naga badbaadi alla waxau ihi ulaaik kuwaas kuwaa if iyo aakhiraba wanaaggeeda alla weydiisanayaa lahum waxay leeyihiin nasiibun nasiib iyo qayb qaybtaasoo mimaa kii ka ahaaday kaasoo kasabuu ay kasbadeen yacni waxay leeyihiin nasiib iyo qayb ka mida abaalmarintii wanaagay sameeyeen taacaadkii iyo iimaanki iyo acmaashii saalixayd wallaahu allana sariicu lxisaabi waa ka xisaabtiisu ay dhaqso badantae degdega ay tahay aayaadkana ilaahay wuxuu ku tilmaamay altargiibu fi likhaari min adikri bacda alfaraaqi min alcibaadaat marka cibaadaadkii la dhammaysto in la farabadiyo xuskii iyo dikrigii oo faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan inqisaamu nnaasi ilaa fariiqayn fariiqun yahtamu bidunyaahu wa ukhraah wa fariiqun laysa lahu hamun siwa dunya dad adduunyadoodi iyo aakhiradoodaba danaynaya oo labadaba ku dadaalaya ilan walaa tansa nasiibaka min addunya waa kuwa ku ducaysanaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar kuwaasi adduunyadooda iyo aakhiradoodaba way ku dadaalayaan waana kuwa wanaagsan ee guulaysanaya iyo qolo kale oo iyagu hami iyo warwar kaleba aan lahayn duunyo iyo adduun sideed u gaadhaa mooyaane kuwaasina waa kuwa aakhira aan nasiibka iyo dheefta aan ku lahayn aayaadkani sabab bay lahaayeen oo sababtay kusoo degeen waxaa ka mid ahaa kaana alkufaaru yatadaakaruuna wayatafaakharuuna bilaabaa'i cinda almashcari alxaraami fi ljaahiliya nimankii gaaladii carbeed gaaladii hore wakhtigii jaahiliyada waxay ahaayeen kuwo markaa mashcarulxaraamka ay soo gaadhaan halkaas ayaa waxay isugu faani jireen oo isugu soo halqabsan jireen aabbayaashood iyo awowyadood aabbahaybaa ahaa awowgaybaa ahaa halkaasaa la ysugu tirsan jiray nin walba cidduu ka soo jeedo markaa waxaa lagu yidhi markaad camalladaa soo qabataan fadkurullaaha ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa iska dhaafa hadalhayntan aabbayaasha iyo awowyada eh ilaahay xusa sida aad aabbayaashinba u xusi jireen jirteen iyo si ka daran macnaha sidaa aada u xusayseen iyo si kasii daranba ilaahay u xusa marka aayaddu waxay kusoo degtay ficilkaa xune ay samayn jireen ee ahaa inay halkaa markay soo fadhiistaan halkay alle ka xusi lahaayeen ay isku aabbatirsadaan oo nin walba aabbihii awowdii awowgii uu waxa weeyaan ka kale ugu faano alla waxau ihi faidaa qadaytum markaad dhammaysataan ee aada gudataan manaasikakum acmaashiinnii xajka markaad dhammaysataan ee aad ka faaruqdaan fadkuru llaha ilaahay xusa ka dikrikum ay dikran xus oo ka dikrikum xuskiinnii oo kale ah aabbaa'akum aabbayaashiin aad xusayseen aw ashadda aw dikran ashadda ama xuskaa ka daran dikran xagga xuska waxaa ilaahay u xustaan sidaad aabbayaashiin u xusi jirteen ama si ka daran oo ka adag fa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man mid yaquulu odhanaaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada wanaag nagu sii walxaal buu sidaa odhanayaa maa lahu aanu ugu sugnaanin fi laakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiiba nasiib iyo dheef isagoon ku lahayn wa minhum dadkii waxaa ka mid ah man yaquulu mid odhanaaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada nagu sii xasanatan wanaag hadday uba tahay hadday amwaal tahay hadday arsaaq tahay hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay wanaag adduunyao dhan hadday cilmi tahay hadday camal wanaagsan tahay wa fil aakhirati aakhirana nagu sii xasanatan wanaag oo janno iyo ridahaagu ugu horeeyo oo waqinaa naga badbaadi cadaaba annaar naarta cadaabkeedana naga badbaadi alla waxau ihi ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin nasiibu mima kasabuu wallaahu sariicu lxisaab sariicu lxisaab waxaa la yidhi ahlulcilmiga qaar ka mid ah ayaa waxaa la weydiiyey kayfa yuxaasibuhum jamiica fii yowmin waaxid sidee ilaahay dadka intaa leeg maalin keliya u wada xisaabinaya dee cilmigu waa cajiiba ismaba dhimin caalimkiie wuxuu ku yidhi un kamaa yarsuquhum jamiica fii yowmin waaxid siduu maalin keliya dhammaantood u wada arsaaqayo mid mid u habsaamaa miyuu jiraa dad iyo duunyo yacni cid walba saw ilbiriqsi keliya nin walba arsaaqadiisa uguma tagto marka waxa uu yidhi kamaa yarsuquhum jamiica fii yowmin waaxid sida maalin keliya kulligood u wada arsaaqayo midna isagoon mid ogeyn ayuu maalin keliya kulligood u wada xisaabayaa si sahlan alla waxau ihi ulaaika kuwaasi tilmaantaa wanaagsan lihi lahum waxay leeyihiin nasiibun dheef iyo qayb qaybtaasoo mimaa kii ka mida kasabuu ay kasbadeen acmaashii wanaagsanaa ay sameeyeen abaalmarinteedii wax ka mida ayaa ay leeyihiin wallaahu allana sariiculxisaabi xisaabtiisu ka ay deg deg badan tahay weeyi wallahu subxaana wa tacala aclam